madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu tilmaamay in daroogada qeybaheeda kala duwan ay ku soo badanayso soomaaliya isagoo intaa ku daray in dadka isticmaale ay ka mid yihiin askarta dowladda federaalka islamarkaana uu sheegay inaysan awoodin inay ka celiyaan sababa uu ku sheegay duruufo adag oo ay wajahayso dowladdiisa baryahan dambe daraagiskaa dalkeenu kusoo batay nooc kastaba ha ahaadee dowladdu waxay go-aan ku gaartay masalan ciidamada amniga in lagala dagaalamo ciidanku mujtamacay ka mid yihiin wiilashu mujtamacay kasoo dhex baxeen wixii oo mujtamacu uu qaboo dhan way qabaan way ku jiraan dowladduna maanta awood umale dhaqan celin inay u samayso meelo ku xanaanayso waxaysa lanna dowladdu maanta duruufta jirtaa uma saamixayso isagoo sii hadlayay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tibaaxay in dalka ay ka furan yihiin goobo kalaabyo ah oo lagu tunto kuwaas oo lacago badan laga sameeyo maalin dhaweeto nairobian tagay aad iyo aaday u xanuun badnayday in dalkaas oo dad badan dadka intiisa badanba aan dhehe aanay muslimiin ahayn ay ku nool yihiin dowladda ka jirta ee dowladda ay madax ka yihiin dadaan muslimiin ay yihiin inay aada uga cabanayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo furtay kalaabyo iyo maxaanku irahdaay meelo uun aan dhib badan beledkeennana waa ka jirtaa waa yaryihiin waa bilow waa lala dhuudhuuntaa meelo mugdi ahaa lagu waxeeyaa aan dhahno warkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka ee uu ku sheegay in askartiisa ay isticmaasho maandooriyaha ma ahan markii ugu horreysay oo madaxweynaha dowladda federaalka uu ka dhawaajiyo in askartiisa ay isticmaalaan daraagiska hase ahaatee waxa ay dadka qaar rumaysan yihiin in daraagiska kala duwan ee dalka yimaada ay dhaqaalo badan ka sameeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aan marnabo oggoleen in la joojiyo daraagiska kala duwan ee dalka soo gala waxaana uu u muuqdaa warka ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka mid lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed